qaraxyo ayaa isniintan maanta ah ruxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum iyada oo dagaalka u dhexeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jenaraalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay boqol qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jenaraal oo xukunka ku qabsaday afgembi sanadkii laba kun koob iyo labaatankii kuwaas oo kale ah madaxa ciidamada suudaan cabdilfataax alburhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee dacmusaree dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqaymo diyaaradeed taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa waxay ka socdaan xaafado ka tirsan magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalka suudaan dhimashada shacabka waxay gaartay sagaashan iyo toddoba qof waxaa sidaasi sheegay midowda dhakhaatiirta dalka suudaan iyaga oo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale sida hadalka loo dhigay daraasiin askar ah oo dagaalamaysay sidoo kale la dilay tiradan kama dhigna dhimashada guud iyada oo kuwo badan aan la gaarsiin karin cisbitaalada sababo la xiriira dhaqaaqa oo adag dagaalka oo xoogan dartiis golaha dhexe ee dhakhaatiirta dalka suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale waxa uu ku warramay dhimashada daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca sagaal boqol iyo afartan iyo laba qof iyada oo uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah ayaa labada dhinac axaddii waxa ay ogolaadeen hindise ay soo jeedisay qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin ergeyga gaarka ee qaramada midoobay valker berthes oo ku sugan magaalada khartuum ayaa sheegay siduu hadalka u dhigay inuu si aad ah uga niyad jabsan yahay guuldarrada labada dhinac ee ku saabsan in ay u hoggaansamaan hakinta kooban ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay sida hadalka uu dhigay in dhowr ka mid ah sagaalka cisbitaal ee ku yaalla magaalada khartuum oo lasoo gaarsiiyey shacab dhaawac ah ay ka dhammaadeen qalabkii dhiigga lagula shubi lahaa rabshadaha ayaa waxa ay ku qasbeen shacabka dalka suudaan ee argagaxsan in ay gabaad ka dhigtaan guryahooda iyaga oo ka cabsi qaba in dagaalku sii dheeraado dalkuna lugaha uu la galo qalalaase ciidamada damcu sariic amaba r s f waxaa lagu aasaasay xukunkii madaxweyne cumar xasan al bashiir sanadkii laba kun saddex iyo tobankii waxaana ay ka dhasheen maleeshiyadii janjawiid ee dowladdiisa ay u adeegsatay bulshada laga tirada badan yahay ee aan carabta ahayn ee gobolka daarfuur toban sano ka hor xilligaas dagaalka ayaa qarxay kadib khilaaf xooggan oo dhex maray burhaan iyo daaglo oo ku aadan qorshe ciidamada damcu sariic loogu dhex dari lahaa ciidamada militariga taas oo shuruud muhiima u ahayd heshiis kama dambaysa oo lagu soo afjari lahaa xasaradaha ka dhashay afgembigii sanadkii laba kun koob iyo labaatan ee ay labadooda isla agaasimeen labada dhinac ayaa mid waliba waxa uu ka kale ku eedeeyey inuu isagu dagaalka bilaabay waxaana mid waliba uu sheegtay in uu ku gacan sarreeyo dagaalka iyaga oo sidoo kale shaaciyey gacan ku haynta goobo muhiim ah oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada kuwaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin